dagaalo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada degmada bardaale ee gobolka bay ayaa waxa ay daac ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada bardaale dagaalkan ayaa shalay dhacay laakiin maanta ayuunbay soo baxday dadka ku dhintay iyo dhaawacyada tiradoodu mukhtaar maxamuud catoosh ayaa warbixinta noo soo diray
isku dhacyadan oo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada maamulka degmada bardaale iyo ciidamo iskooda isku abaabulay oo degmada bardaale kasoo jeeda ayaa waxay ka dhaceen deegaano hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay dagaalada xoogooda waxay ka dhaceen tuulooyinka kurtun iyo buulaxaawo kuwaasi oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ilaa shan ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamayay ayaa ku geeriyooday dagaalka in ka badan sagaal kalena dhaawac ayaa soo gaaray gudoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq caracas oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay weerareen fariisimo kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaano hoos yimaada degmada bardaale ka dhacay degmada bardaale deegaanada hoos yimaada wuxuu ka dhacay buulo xaawo iyo kurtun oo dhinaca koonfur kaga aadan degmada bardaale dagaalo qorshaysan bay ahaayeen oo lagu qaaday nimankii cadowga ahaa oo dhiigga iyo shacabka soomaaliyeed dhibaateynayay khaasada shacabka bardaale dhibaato ku hayay dagaalka buulaxa waxaa looga dilay dagaarqabiga ugu weynaa shacabka ku nool degmada bardaala diigooda cabaya u qaabilsanaa waxa ay maaliyadda ku tilmaamay baadka shacabka degmada lg lagu baadayey ninkaas oo waxaa saraakiisha ayaga maaragtay maaliyadda u qaado toban daqiiqo ka bacdi ciidanka oo maaragtay weerar qorshaysan ku socday waxay haddana ku qaadeen xarun ay ku leeyihiin deegaanka kurtun dagaal culus baa meesha kaga dhacay marka dagaalkaas hade khasaaro badan baa kasoo gaaray meydkeedun hadda meeshuu yaalaa insha allahu tacaala ciidamada hadda aada gaasa kusugan yihiin waa gaartay marka dhinaciina maxaa khasaaraha dagaalka horta ninkii nimankan cadowga la dagaalay horta maaba khasaare annaka hadda askari baa naga shahiiday saddex dhaawacana waa oo fududna waa waa waana soo gaaren laakiin ayaga dagaalka ma filayna weerar gaadno oo qorshaysan buu ahaa meydkooda hadda ilaa toddoba qof oo meyd a meesha ka yaalla dhaawac badanna way qaateen afartan iyo sideedkii saacee lasoo dhaafay ilaa saddex tuulo oo degmada bardaale hoos timaada ayuu dagaalo ku dhex maray kooxda al-shabaab iyo ciidamada degmada bardaale gudoomiyaha degmada bardaale wuxuu kaloo caddeeyey inay sii wadayaan howlgallada kooxda shabaab ay kula dagaalamayaan waxaan oga gol leenahay howlgalladan qorshaysan hadda deegaanka hadda degmada bardaale qaabkay u dagaalamaan oo kale inaan u dagaalano maadaama hadda ciidan badan wax soo weeraray deegaanada hadda ay ka joogan ay isbadinayaan inay shacabka dhibaateen ay go-aan ku gaareen annakan waxaan go-aan ku gaarnay in aan taargadgareysano xarumaha ay degan yihiin insha allahu tacaala dhowrka xarumooda hadda noo qorshaysana waa ogaan doontaa haddii ilaa yidhaahdo inaan waxaan rabnaa meel kasta ay maaragtay ku dhuumaalaysanaya inaan ku gaadno oo saas aan oga adkaano maadaama hadda wax ciidan badan oo la weeraray uuna jiro dhinaca kale kooxda al-shabaab ayaan weli ka hadlin dagaalada ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay iskorimaadyada ka dhacaya tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale ayaa kusoo beegmayay xilli dhowaan kooxda al-shabaab ay dadweyne fara badan kasoo barakiciyeen deegaanka toosweyne kadib markii ay diideen dadka soo barakacay awaamirta shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo